إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda ugandha ayaa faahfaahin ka bixisay diyaarad shalay kaga burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dibadbax looga soo horjeedo dhibaatooyin ay ciidamada dowladda federaalka ah ku hayaan wadayaasha mootalabalogooleyda ayaa shalay ka dhacay magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidankii ka soo firxaday dagaalkii aadan yabaal ayaa sheegay inay dayacday dowladdii uu u dagaalamayey ee uu hogaamiyey xasan sheekh xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in nidaamka u dhisan shisheeyaha uu ku tiirsan yahay wixii ay iyagu rabaanna u meeriyaan maxadka qurduba ee gobolka baay ayaa farac labaad ka furtay deegaan u dhow magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaas maraykanka ayaa hakiyey gargaarkii militari ee uu siin jiray yukrain sababa la xidhiidha gabaabsi ku yimid kaydkiisa hubka الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeedda bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan saddexda bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dowladda uganda ayaa faahfaahin ka bixisay diyaarad shalay kaga burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan xasan war ka soo baxay dowladda uganda oo ka mid ah dowladaha shisheeye ee dulla-aanka ku jooga soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey diyaarad helikobtar ah oo shalay kaga burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho diyaaradda helikobtarka ah oo nooceedu yahay m labaatan iyo afar islamarkaana ay lahaayeen ciidamada dulla-aanka ku jooga soomaaliya ayaa shalay saacaddu markay ahayd toddobada iyo barka subaxnimo ku burburtay meel labaatan mitir u jirta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho diyaaradda burburtay ayay dowladda uganda tilmaantay in xilliga ay burburaysay ay ku guda jirtay howlaheeda la xiriira duulimaadka ay ka wadaan soomaaliya waxaana saarnaa sideed ruux oo lix ka mid ah ay yihiin shaqaalihii diyaaradda waxaana burburkeeda sababay hub ku dhex jiray oo qarxay taas oo keentay in waxyeelo xoogan ay soo gaarto dhismayaashii u dhowaa halka ay ku dhacday ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda uganda oo looga hadlayay burburka diyaaradda war ka soo baxay xukuumadda kambala ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in shan ka mid ah shaqaalihii saarnaa diyaaradda ay ku dhinteen shilkan kuwaas oo muddo lala ah meydkooda maadaama ay si xun u gubteen waxay intaa ku dartay in duuliyihii diyaaradda iyo kaaliyihiisa iyo injineerkaba ay ka badbaadeen shilkan balse ay soo gaareen dhaawacyo halis ah iyo gubasho daran kuwaas oo loo soo qaaday isbitaal waa diyaaraddii labaad oo muddo bil gudaheed ah ciidamada shisheeye ugu burburta soomaaliya labadii bishii juun ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay diyaarad helikobtar ah oo ay saarnaayeen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka lagana lahaa dalka uganda kusoo rideen duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe dibadbax looga soo horjeedo dhibaatooyin ay ciidamada dowladda federaalk ah oo kula kacayaan wadayaasha mootalabalogooleyda ayaa shalay ka dhacay magaalada muqdisho tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya axmed cabdulaahi
maalinkii shalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka dhacay dibadbaxyo ay dhigeen darawallada kaxeeya mootalabulugooleyd ee ka howlgasha gobolka banaadir mudaharaadkan ayaa ka dhacay isgoyska nambar afar ee muqdisho waxa ayna wadayaashu xirteen waddadaasi kadib waxaa rasaas ku kala ceeriyey ciidamada dowladda federaalk oo aan u meeldayayin xabadaha ay ku fureen dadka dibadbaxa dhigayay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay dhibaatooyinka ay ku qabaan ciidanka dowladda federaalka waxaa u baahanahay annaga waddooyinka in noola furo jagboontiyaasha nagala celinin war furaha lagaa baxsanaa hal doolar tuuraa lagu leeya waddadaa laguu xidhaa waxaa lagu leeyahay magmaraysid waddadii aad soo martid dharcadaa ku qabsanayso waxaa lagu leeyahay hal doolar tuur intee u sactaa macnaha baad caadiyaa nagu leeystaa annaga muwaadiniin soo manihin waana la baadaa maalin walba askariyaa waddada noo taagan haddana waxaa nagu darsantay nabad sugid nabad sugid ahna nabad geliso madaxweyne maalin taagtaag qarrax wax geli fahantahay jaas lambarkeena buugkeena warqad saydid anagaa noo diyaarsan tahay aniga taagtaag iyo sida cirfaada ku jirnaa qaacimiina wadada noo tahay ma fahantaad xali xali xali isla xali jistalow war macallaahay xaaja baasto waxaa taagna saddex saaca weyna misaalii qabtay lix saaca weyna aliideen may qabataa ani waa rafaan war fiiri dhaawacaan iga gaarsiin dhaawaca iga gaarsiin dhaawaca iga gaarsiin waa isu xabadeeya ma fahantaad liif waa igu yaalaa liif waa igu yaalaani waxaa liigu dhiftaani waxay bay warti baasnaa liigu dhaawacay nagu sugu duwaay nagu sugu duwaay taliyooda saraakiisha waxna waa shogiin ma fahantaad si kastaba ha ahaatee shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa wajahaya dhac dil bareer ah iyo dhibaatooyin kale ay ku kacayaan ciidamada dowladda federaalka arrinkani ayaana u sababa isla xisaabtan la'aanta ka dhex jirta gudaha dowladda federaalka iyo maamul xumada dowladda askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee ka soo firxday dagaalkii aadan yabal ayaa sheegay inay dayacday dowladdii uu u dagaalamayey ee uu hogaamiyey xasan sheekh yaasir cabdalla ayaa ka warramaya askarigan oo lagu magacaabo xasan cali cabdulle ayaa waxa uu tilmaamay in kolkii horeba uu ka tirsanaa ciidamo lagu jibiyey deegaanka geelgube gobolka shabeellaha dhexe intaasi kadib ayuu xusay in diyaarad lagu qaaday islamarkaana laga dejiyey degmada aadan yabaal halkaasna ay ku waajaheen dhibaato ka daran tii hore oo ay naftooda la baxsadeen madaxweynaha dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey inuu meel cidlaha ugu dhaqaaqay iska day inay daryeelka helaan xitaa lunsaday lacag oo ay hay-ado shisheeye ugu talagaleen ciidanka
dabadeed waanana wareejiyey haddana gel soo jabna cadaalana xamaraana geeyey dayaradanaana saaray waxaana ka dejiyey hiiraan aadabaalnaan keena aadabaal tuula ka tirsan isla tuulada aan ku dhashaanaan keena anigoo joogna aadabaa lagu jabay aninkana waa ka baxno kasoo baxaan ilaa ay wasiilaan la soo wareegina hoos waxaan ku imaan dhulkaas halkaana waa imaanay ciidanka ole oo soo waa qaxayeen miidaa laga duubanahayn oo soo wareegsaday habeenka oo tartanka ku jiray sidaasi waa naxaya sidaasi u taageersana maantana meeshaanaan taaganahay inuu garab hoo ay hayaan ka weysan waxba aan hadda oo aan ka dhaafay heer waxay gaareen hay-addii lacagto uu soo dhiiba aan halna ka luudsado tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii weynaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa sii kordhaya maalinba maalinta xigta askarta dowladda federaalk ee ka firxanaya furimaha hore iyo kuwa la kulmaya dayaca aysan jirin cid ku daryeelaysa wuxuuna dayacaasi si daran ugu dhex muuqday ciidanka dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan duleedka degmada cadale oo ay isku weheliyaan dhaxanta habeenka iyo dharaarta kuleelkeeda xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in nidaamka u dhisan uu ku tiirsan yahay shisheeyaha waxay iyagu rabaanna u meeriyaan faah-faahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa sheegay in nidaamka u dhisan uu shisheeyaha ku tiirsan yahay wixii ay iyagu rabaanna u meeriyaan wuxuu sheegay in dhaqaalaha la siinayo ay ku qaataan inay fuliyaan shisheeyuhu waxa ay ka doonayaan waddada ay marayaanna loo tilmaamo si ay ugu dhaqmaan sida ay shisheeyuhu ka rabaan xeerarka layaabka leh ee la horgeeyo baarlamaanka federaalka ayuu qiray inay shisheeyuhu u keenaan isagoo xusay inaysan xataa xildhibaanadu akhrin horta inaan mid ogaano waaye dowladnimadeenna in badanoo ka mid ah waxay ajnabigii noo sheegaanay ay ku tiirsan tahay saas yeela deyntaan linka cafinaa inta bara cunuqaytanta hubkaa linka qaada inta ka leexda saan u hadla saan u dhaqma waxaa linka rabaa sharciyadaas inaa baasgaraysaan haddaa rabtiin waxaas inaa heshiin maaragtay sharciya aan la yaabantiilo baarlamaanka la keenayo oo annaga aan naga imaan annaga xildhibaanaan nahay sharciyada maba akrinaba waa la soo turjumaa inta mara annaga dhan waana la gaadgareeyaa midbaa hadda kahor inaa buu ku sheega u malayna wuxuu ugu yidhi cabdiyo dee nimiyahow idinka lama tababari karo iyo dowladnimada lama tababari karo casriga ah maxaa dhacana yidhi idinka bacaadaaba dhex dhiiqaa dhex joogta inuu yidhi xataa malin dabaal sii kara macnihi ha dadku marka annaga waxa waa naloo wada sheegaa wax annaga naga yimaada ma jiraan si kastaba ha ahaatee xeerarka ku qoran dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka islamarkaana laga soo minguuriyey waddamada shisheeye ayaa waxgaradka iyo culimmada ku tilmaameen in waxa ku qorani ay shareecada islaamka ka hor imaanayaan waxaana madaxdii isxigxigay ee soo qabtay hoggaanka villa soomaaliya laga soo bilaabo aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ilaa iyo haatan uu dowladda federaalka hoggaankeeda majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud hanaanka ay isu maamulaan yahay buug uu qoray nin asalkiisu ahaa yahuudi sida uu ka warramayo mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo goobjoog u soo ahaa arrimahaasi mudane aadan cabdulle cusmaan madaxweynaha soomaaliya wuxuu naga codsanayaa inaan u codayno boqol iyo labaatan iyo saddex annagoo ah in diinta islaamka aan yacni ku soconayno oon ka dhiganayno dhaqan oo xugun aan ka dhiganayno iyo dimuqraadiya soomaaliya labadaas middood waa inaad qortaan wuxuu yidhi marka nin waxaa ila soo qoray buu yidhi la odhan jiray shibron oo nasabkiisu uu nin yahuuda yahay laakiin talyaani ah kolkii aan u akrinayna waa sax buu yidhi warqadna waa soo raacsiiyey uu ka codsanayo baarlamanka boqol iyo labaatan iyo saddexaas nin in la dedejiyo soomaaliya inay diinta islaamka ku dhaqanto ka dhigato yacni mataqaanaa dustuur ay ku socoto ama dimuqraadiya soomaaliya labadaa midkood wuxuu yidhi haddaan la isqasbay oo xorriyatul kalaam jiro anigu waxaan soo jeediyey diin islaam kuma dhaqmi karno anagu ee dimuqraadiya soomaaliya waa inaan qorno qaadano ninkii guddoomiye baarlamanka wuxuu yidhi ninkaas codkiisii ma maqasheen intii kale ku yidhi waan maqalnay dhammaanteen ma maqasheen nacam saddex jeeba ku xejay waqtiga ha nagu dheeraynin wuxuu yidhi intii ninkaas waafaqsan codkiisa hal mare gacanta taagbo boqol iyo labaatan baa gacanta hal mare taaga waxay yidhahdeen annagaa ku waafaqsan diin islaamku ma dhaqmi karno anagu geysta kale bulshada soomaaliyeed ayaa dhankooda ka soo horjeeda buugga loogu yeero dastuurka ee taabacsan qawaaniinta reer galbeedka kuna baaqeen in dadka lagu kala xukumo shareecada islaamka ee uu allah u soo dejiyey ummaddiisa waxaa la yidhi doqoni way ku facdaa meesha laga raacasa ma garato ilaahay baa qur-aankiisa ku dhammeeyey oo inoo sheegay inaynu diinta islaamka ku dhaqanno haddaynu diinta islaamka aynaan ku dhaqmin meel kasii xulf iyo meel kasii fog iyo beelaalay ku dhacaysa diinta islaamka in lagu dhaqo oo aynu sharciga islaamka ku dhaqanno sharciga islaamka waddanka lagu hoggaamiyo boqolkiiba boqol anigu raalli baan ka ahay waana soo dhowaynaya gacanta midigtaa waxaan ku hayaa kitaabkii qur-aanka ahaa gacantii bidix dhahaana waxaan ku hayaa dastuurkii waxaan leedahay haddii la doonayaa dalku inuu hagaago dastuurkan ha la laalo ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu soo jireeyeen laynoogu soo dhammeeyey oo laynoogu dhammaystiray shareecada islaamka haddaynu ka leexanno inaynu hoogayno halaagsamayno haddaynu ku dhaqannana in ilaahayna barwaaqaynayo ayuu ilahay qur-aankiisa inoogu sheegay ee kale waa wax bilaadan sameeyey wax bilaadan sameeyey eedha dee wax walba ugu jira wax walba laga helaya kanna ilaahay baa soo dejiyey kaa ilaahay soo dejiyaan ku kala baxlaan leh maxadka qurduba ee walaayada islaamiga ah ee baay ayaa farac labaad ka furtay deegaan u dhow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay moxamed qaasim ayaa ka warramaya waxay ahayd xaflad agaasikeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee walaayada islaamiga ah ee baay taas oo lagu furayay faraca cusub macadka barashada culuumta sharciga ah ee qurduba faraca labaad ee macadkan ayaa waxaa laga hirgeliyey deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb galay xafladaasi ugu horeyn waxaa madasha laga soo jeediyey kelimad ku saabsan macadkan iyo maraaxiisha uu soo maray ka hor furitaankiisa culimmadii iyo akhyaartii iyo ganacsatadii iyo ashraaftii dhammaan siinkijeelinha ka dhowaada jazaakum allahu khayran walaalayaal macadkan oonu hadda fadhiyeyna maraaxilaha mari ilaahay haka mahadsan dhismaha qabanqaabadiis may bahaytay lama bilood yala qabanqaabiyaay markii deegaanka yacni oo macaahid tiro badan ilaahay nasiib in ilaahay sii dadka deegaankii iyo culummadii iyo akhyaartii iyo ahlulxalli walcaqdigii markiioo talladeen ilaahay fadlijay ma hirgeliyey mayboo insheegada dhismiyey mayboo yoo iskaalmaysadaayan oo aaraa markiiyo iniseenan yaa ilaahay nii suurgeliyey intaas kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta isagoo halkaasi kelmad qayim ah kasoo jeediyey oo ku saabsan fadliga cilmiga yaa ka wanaagsan qofka dadka wanaagga ugu yeerayo waman axsanu qowlan yaa ka orah wanaagsan yaa ka hadal wanaagsan miman dacaa ila allah ninka allah dadka ugu yeerayo wa camila saalixan waxuu dadka ugu yeerayna ku camalfalayo wa qaala inanii min almuslimiin inanii min almuwaxidiin taa marka waxaa weeyaan allah baan uga shugrinaynaa nicmadan aan haysanno in cilmiga lagu dadaalana waa dariiqii jannada weeye macadkani markii ardaydii ay galeen raggii ka soo baxay iyagoo yaryar bay ahlucilmi noqdeen waxaan rajaynaynaa magaaladeennan tan ah ardayda macadkan ka soo baxdo ummaddu inay raayadda tawxiidka ay kor u qaadaan saasa biidni illaahi tacaala saasaan ilaahay ka rajaynaynaa sidoo kale waxaa madasha xafladda ka dhacday ka hadlay salaadiinta kale ah suldaan cabdiwaaxid macalin xasan suldaanka guud ee beesha luway iyo kusimaha suldaanka beesha eelay suldaan aadan isxaaq dadkan deegaankan oo dhargalaaraw dadeedan dadaal badanu ilaahay ka mahadsan taajul waqaarkii inkuurey markiin dalku furaay oo gebagabadiisa kooyni ee irshaada laku furi haddana qordubi la furi wali kalaha wadaan la yaabsan walhaanku badan wal fikray ragii walaansuubi ka jaraan dadka yoo ii imaamshaba malaaga aan ka horey intii reerkaas ee ilan intii daris lee bang mahadnagaan eed eed waan faraxsagna wal dhegalay ku dheeli jarnay geega aragni dharga amaantee meel fog baa iyo ninku sheegay sheegalaynay haytay geeg waa mindhawan maka aragni ilaahay ka mahadsan walbarashadii iyo nidaamsha wahnin sheegajarnila walbadana oo naftarkaan meelaniin karsanahay geek noo hormari oo naftarkaana macadkun waa yaa baawulaani hadda geek howl noo nool howl noo hormari ma dhahayne waa biyaa bagnab ugu dambeyn waxaa xafladda ka hadlay suldaan madey cabdi garuun suldaanka beesha geeladle ilaahay subxaanahu wa tacaala maysin lanaaha ilaahay saanti hagaaden sabaabi ajar hasiinku siiyo ilaahay may buwaaha ardayaada wanaagga iyo khayrkan isin wadaano ka suguntiinga ilaahay may buwaaha amalkin ilaahay masiinku dayaco intaas kulley intaasa ka gaabsadee may buwaaha ardayaada hoogaha yaro oo ardayaada wejigiin iyo niinkooyowkiin iyo kulunkiin markii aragnay eed iyeedaan ka farahani wali yaro gagafaana babaalgaaday oo arday la tutaraaragayna intaas faraha sheewa weeloohaay macadka qurduba ayaa ah macad lagu barto maadooyin kala duwan sida culumta sharciga ah iyo maadi intaba wuxuuna farcay dhowr ah ku leeyahay walaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana muddada uu furan yahay ka aflaxay arday badan oo ay aqoontooda sarrayso warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maraykanka ayaa hakiyay gargaarkii militari ee uu siin jiray ukrain sababo la xiriira gabaabsi ku yimid kaydkiisa hubka dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay joojisay dirista qaar ka mid a hubkii ay horay ugu ballanqaaday ukrain kaas oo ay ku jiraan gantaalada difaaca cirka iyo nucyo kala duwan oo huba tallaabadan ayaa timid kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ah ee maraykanka ay muujisay walaac ay ka qabto gabaabsi laga dareemayo kaydka hubka ee gudaha dalka iyadoo la eegayo danaha istaraatiijiyadeed ee maraykanka arrintan ayaa imaanaysa xilli maraykanka oo howlugaha la sii gelaya xaalad dagaal oo ka qaraxda mandiqadda loogu yeero bariga dhexe isaga oo dareemaya dhaqaale burbur baaxad leh taas oo sababtay inuu meesha ka saaro taageeradii uu la garab taagnaa ukrain warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta